بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما bismillaahi araxmaan araxiim wacan oo wanaagsanna khiyaarta hawada naga dhegaysanaysaayee ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijkaaad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a furashadii mujaahidiinta ee degmada aadan yabaal oo gilgishay warbaahinta caalamiga ah iyo baraha bulshada sidee falanqeeyayaasha u cabbireen macrakadii murtadiinta lagu jebiyey ee aadan yabaal iyo siyaasiyiinta mucaaradsan xasan gurguurte oo kulaba siyaasadeed ku leh nairobi dowladda saliibiyadda maraykanka oo ku dhowaad toban kalluumaysato ah ku dilay duqayn uu ka geystay deegaan ka tirsan shabeellada hoose kulan dowro berber socotay oo loo soo gebagabeeyey ducaadda degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga gedo waxaad dhegaysan doontaan kelimaadka laga jeediyey xafladdaasi ciidamada mujaahidiinta oo duqeeyey saldhig maleeshaadka murtadiinta ay ku lahaayeen deegaanka arbacow ee dhacaduleedka magaalada muqdisho maamul goboleedka riddada jubbaland oo kooxda riddada soomaaliya uga digay doorashooyin hal dhinac ah oo ay ka qabato deegaanada gobolka gedo xilli uu meel sare gaaray khilaafka labada dhinac qodobadaas iyo kuwo kale ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan waxaa barnaamijkaygala qaybgalaya walaalaha maxamed xasan alfaatix iyo nuur cali warsame abuusheyba aniguna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toos ah inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda islaamiga al andalus ee wilaayaadka islaamiga dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu gudagali doonaa iyo qodobkiisa ugu horeeya furashadii mujaahidiinta ee degmada aadan yabaal ayaa gelgishay warbaahinta caalamiga ah iyo baraha bulshada haddaba sidee falanqeeyaashu u cabireen macrakadii murtadiinta lagu jebiyey ee aadan yabaal iyo siyaasiyiinta mucaaradsan xasan gurguurte oo kulamo siyaasadeed ku leh nairobi haddaba waxaa arrimahaasi isha ku hayey walaalkeen maxamed xasan alfaatix oo aan wax ka weydiinay haye maxamed bismillaah aad baad u mahadsan tahay maahir gudaha dalka iyo dibaddiisa waxaa weli si aad ah loo hadalhayaa la wareegidii ciidamada mujaahidiinta ee degmada aadan yabaal oo ka tirsan wilaayada islaamiga shabeellaha dhexe ee dalka soomaaliya dadka ku kulma baraha bulshada warbaahinta maxalliga ah iyo warbaahinta caalamiga ah ayaa si aad ah waxay weli diiradda u saarayaan wixii ka dhacay degmada aadan yabaal falanqeeyaal siyaasiyiin iyo saxafiyiin ayaa diiradda saaraya sida mujaahidiinta ay ugu suurto gashay la wareegidda degmada aadan yabaal iyo guuldarrada aadka u weyn ee kooxda riddada maleeshiyaadkeeda kasoo gaartay dagaalkii shalay halkaasi ka dhacay falanqeeyaashu waxay leeyihiin weerarka waktiga uu dhacay ayaa ahaa wakti maleeshiyaadka kooxda riddada ay aad u diyaarsanaayeen oo isbuucii lasoo dhaafay maalmo yar uun ka hor inta uusan dagaalku dhicin waxaa la soo wariyey in kooxda riddada ay gaadiid shaaximan oo waday saanado hub ah ay geysay degmada aadan yabaal maleeshiyaadkana difaaciyo loo qoday loona sheegay in aysan baqacarari karin haddii lasoo weeraro laakiin wixii ka dhacay aadan yabaal shalay ayay falanqayaashu ku tilmaameen faajico weyn oo ku dhacday kooxda riddada degmada aadan yabaal waxay sheegeen inay ahayd meesha ugu weyn ee logistikada amba saadka ay ka qaataan maleeshiyaadka kooxda riddada isla markaasna ay barkulan dhanka logistikada iyo hubka ay u ahayd maleeshiyaadka murtadiinta ee ka dagaalamaya ilaa iyo afar gobol oo dhaca bartamaha dalka soomaaliya afarta gobolna waxay kala yihiin shabeellaha dhexe hiiraan galgaduud iyo mudug degmadan ayaa waxaa imaan jiray saraakiil sarsare oo ka tirsan taliska ciidanka maraykanka ee loo yaqaano africom halkaas oo ay talooyin iyo abaabul ka bixinayeen duulaanka ka dhanka ah dadka muslimiinta mid ka mid a wariyaasha u shaqeeya warbaahinta reer galbeedka oo dhowr qormo ka qoray guuldaradii aadmiya bal wuxuu sheegay in mushkilad weyn kooxda ridada ciidankeedu ay kala kulmeen hogaanka iyo habdhismeedka ee ciidamada waxaana tusaale loo soo qaatay in taliyo urur laga dhigay taliyo guuto isagoo aqoontii aan lahayn sidoo kalena taliyo horin laga dhigay taliyo urur waxaa si aad ah loogu maadeysanayey qaabka ciidanka kooxda ridada ay u dagaalameen waxaa la yiri marka loo eego cadadka ciidamada oo aad u badnaa qalabka military ee goobta yiilay iyo dacmiga dhanka hawada ah ee maleeshiyaadkaas ay haysteen iyo sida fudud ee loo jiray magaaladii loogala wareegay hub badan looga qaniimaystay maxaabiisna looga qabsaday uma dhigmin ciidan dowladeed oo ay ula jeedaan ciidanka kooxda ridada sidoo kale falanqeeyayaashu waxay sheegeen in goobta dagaalka ee aadmibaal sideedda saldhigba ay ku sugnaayeen saraakiishii ugu sarreysay ee ciidanka kooxda ridada meel taliyihii ciidanka ugu sarreeyay dowlad uu joogana in wax ka yar laba saacadood ciidamadii lagu soo afjaro oo saldhigyadii lagala wareego gaadiidkii laga furto hubna laga qabsado weliba saraakiishii ugu sarreysay ciidanka kooxda ridada qaarkood faraci deelay ay ku fakadaan ayaa calama su-aal la saaraya iyagu waxay wax ku dhisanayaan awoodda maadiga ah ee cadowga uu haystay laakiin marnaba sooma qaadayaan in waxaa meesha ka dhacay ay yihiin quwadda iimaaniga ah iyo midda daaquudka ah ee islagday guushuna ay tahay mid mujaahidiinta uu allah subxaana watacaala uu siiyey markii ay isku dhuldhigeen tala saarashada rabbina ay badiyeen waxaa kaloo jirta in qaaqlayaasha kooxda ridada taageera ee baraha bulshada ku kulma ay si aad ah ugu maadeysanayeen wixii meeshaasi ka dhacay qaarkood ay iska ilimeynayeen oo ay aad u calaacalayeen qaarkood waxayba oranayeen ciidanku ha isdhiibaano meeshaani dowladnimo joogto waa meel lagu danaysanayo boqolaal ceebood oo markii hore aysan kooxda ridada u yeelaynin ay hadda saraakiisheeda u yeelayaan dadka deegaanka ayaa sheekooyin laga soo wariyey waxaa si aad ah loogu baahiyey baraha bulshada waxaa ka mid ahaa inay arkeen ciidamo boqolaal ah oo gulfinaya oo cagaha wax ka dayaya qaarkood ciidamada waxay iska dhigeen oo iska siibeen dareeskii ciidamada oo tuutaha militariga kooxda ridada lagu yaqaano iyagoo wato funaanado iyo buumooyin ayay cagaha wax ka dayeen waxay u firxadeen jihada ee dhanka gobolka hiiraan ee degmada aadmibaal ku dhow deegaanada ceelhareeri iyo moqokori ayay afka saarayeen maantana waxaa la sheegay in meelaha qaar qoreyihii maleeshiyaadka murdiinta ay ka carareen ee dadku ay qaadanayeen oo meelaha ay yiileen runtii sheekooyinka waxaa ka mid ahaa in maleeshiyaadka kooxda ridada ee aadmibaal ka jabay markii ay gaareen deegaanka moqokori oo ay u baahdeen macaawise iyo dhar ay xirtaan maadaama dharkooda ay kasoo carareen lacago qaali ah lagu soo dallacay oo toban jibaar qiimihii dharkaas uu joogay qiimo ka badan looga iibinayay waxaana muuqata in warbaahinta caalamiga ah maanta ay diiradda saaraysay guusha weyn ee mujaahidiintu ay ka gaareen dagaalka ka socdo saaxaadka jihaadiga ee dalka soomaaliya waxay tusaale usoo qaadanayeen aadan yabaal iyo soman oo waqti isku mid ah ay la wareegeen labadan magaalana ay furo u yihiin cidda awoodda ku yeelanayso gobolada dhexe ee soomaaliya oo ah gobollo istaraatiiji ah mixwarka dagaalada ugu culusna labadii sano barkii lasoo dhaafay ay ka dhacayeen deegaanadaas bishii maarso ee lasoo dhaafay shabakadda aljaziira waxay sheegtay in xasan gurgurte aadan yabaal u booqday uuna u goodiyey mujaahidiinta laakiin magaaladii loo dabamariyey saldhigyadii iyo hubkiina lagala wareegay sidoo kale falanqeeyaashu waxay soo qaadanayeen waxaa xilligan kusoo beegay guuldarada kooxda ridada iyagoo taxliil kale ku darsanayay in wax ka yar laba bilood mujaahidiinta al-shabaab ay dib ula wareegeen inta badan dhulkii xasan garguurte oo ku qabsaday xamladii ugu magacdaray la dagaalanka argixisada ee uu iclaamiyey sanadii labada kun laba iyo labaatankii ee bartamaheedii mujaahidiintu waxay horey ula wareegeen inta badan deegaanada dhacabariga wilaayada islaamiga shabeellaha dhexe bishii ramadaan ee lasoo dhaafay ayay mujaahidiintu sii dareeyeen degmada masaajid cali guduud ee taas oo runtii utun iyo filanwaag u noqotay kooxda ridada ee iyagoo la murugaysan een, khasaaraha cali guduudne aadam iyo baal oo kasii muhiimsaneed ee shalay lagala wareegay Een, walaalka marka halkaas ay wax marayaan oo maleeshiyaadka kooxda ridada la jibiyey aadimaa laga xoreeyey iyo somal laga xoreeyey mubaax laga horeeyey maanta waxaa bilowday dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo siyaasiyiinta eh, sida aadka u diidan xasan gurguurte ay sameynayaan magaalada nairobi ee caasimada wadanka kenya waxaa isku urursaday miciyeweynta siyaasiyiinta mucaaradka ee kooxda ridada ku kacsan Eh, halkaas oo ay ka wadaan kulamo ka dhan ah xasan gurguurte waxay leeyihiin halka sano ee u haray xasan waxaan ka baqaynaa oo wadnaha farta aan ugu haynaa in eh, la waayaba eh, jiritaanka kooxda ridada mujaahidiintuna wadanka ay la wareegaan een, kulanka maanta ka bilowday magaalada nairobi een, waxaa ka qayb qaadanaya shariif sheekh axmed oo soo noqday madaxa kooxda ridada soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur oo hadda ah xildhibaan ka tirsan kooxda ridada xasan cali khayre oo soo noqday ra-iisul wasaaraha kooxda ridada iyo axmed madoobe oo ah madaxa maamulka al-shaadala dirarka ah ee jubbaland si aad ahna ugu kacsan een, xamse cabdi barre iyo xasan gurguurte Een, waxay la kulmayaan waxaa loogu yeero beesha caalamka oo ah gaalada saliibiyiinta caddaanka ah ee kooxda ridada een, iyadu sida dadban u maamusha Een, ilawareedyo waxay xaqiijinayaan in siyaasiyiintan ay ajendayaal hor dhigayaan een, gaalada inu- una sheegayaan cabsidooda ku aadan in mujaahidiintu ay talada la wareegaan ee labada kun lix iyo labaatanka marka la gaaro bisha mayna ee aysan jiri karin ee, meel ee, doorasho lagu qabto sidaas daraaddeed loo baahan yahay in gacmaha ay qabtaan xasan gurguurte inta aysan xeero iyo fandhaar kala dhicin Een, marka ee, sidaas ayaa gudaha dalka iyo dibaddiisa looga hadalhayaa futuuxaadka weyn ee allah subxaana wa tacaala uu ku manaystay een, mujaahidiinta soomaaliya ee ka xaqiiqoobay wilaayaadka hiiraan iyo shabeellaha dhexe Ee, waxaa xusid mudan in wakaaladaha wararka sida reuters a f b a b anadol t r t al jazeera iyo inta badan wargeysa kasoo baxa ee qaaradda africa ay diiradda saarayaan in isbeddel uu ka dhici doono soomaaliya Ee, wax ka badan todobaatan kun oo boosti ama dhigaal ayaa ee, barta facebook oo keli ah een, waxaa looga faallooday macrakada aadiyabaal wax ka badan shan iyo labaatan kun oo dhigaal ama boosti ayaa iyana barta twitterka looga faallooday Ee, wakaaladaha wararka mareegaha internetka iyana waa tirabeel marka waqcadii cadowga ka gaartay aadiyabaal waxay noqotay mid saameyn ballaaran leh Ee, waxaan rajaynaynaa in futuuxaad ee, ka ilmeysiiya ee, murtadiinta iyo cadowga allah ee, qaboojiyana qulubta muslimiinta allah subxaana wa tacaala uu mar kale ee, ku manaysto mujaahidiinta aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen maxamed xasan alfaatix فعلى بالدين قدرا فحبى الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaa soo jeedinaya walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba haya abuusheyba aad baad u mahadsantahay walaalka maahir bismillaahi raxmaan raxiim howlgalkii al-shabaab ay kula wareegeen aadan yabaal oo dhabarjab xoogan ku noqday kooxda villa soomaaliya waa xubinta ugu horreysa oo aynu ku soo qaadanayno hadalhaynta wararka iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waana warbixin lagu daabacay shabakadda wararka soomaali miimo mid ka mid ah warbaahinta soomaalida ee ku baxda luuqadda qalaad ee ingiriiska ayaa sheegtay in dagaalkii ay xoogaga al-shabaab kula wareegeen aadan yabaal uu hal bacaad lagu lisay ka dhigay howlgalladii askarta dowladda federaalk iyo ciidamada shisheeye ay ka wadaan soomaaliya warbaahinta soomaaliyeed ayaa waxaa kaloo ay xustay in dhacdadii aadan yabaal ay dhabarjab xoogan ku noqotay ololihii militariga kananka ahaa al-shabaab ee muddada badan ay la soo daalaalaxaysay kooxda villa soomaaliya warbixinta waxay kaloo ay ka dhawaajisay in xoogaga al-shabaab ay muddooyinkan u dambeeyey kusii shaqeeyeen dhanka aadan yabaal iyagoo si qorshaysan u qabsanayay tuulooyinka ku xiran si ay u go-doomiyaan maleeshiyaadka gurgurte al-shabaab ayaa waa birigii shalay weerar lama filaan ah ku qaaday aadan yabaal halkaasi oo ay ku jabeen maleeshiyaadka gurguurta sidoo kalena waxay la wareegeen gacankuhaynta deegaanada mubaax iyo yosooman oo ah magaalo kale oo istaraatiiji ah oo ku taala gobolka hiiraan ayay tiri warbixinto dagaalyahanada al-shabaab ayaa haatan gacanta ku hayaa dhul fara badan oo xasaasi ah waxaana horumaradan ay sameeyeen muddooyinka dambe ay bannaanka keeneen adkaysiga jihaadiyiinta al-shabaab ayaa lagu yiri warbixinta sarkaal sare oo ka tirsan midowda afrika oo warbixintani ay soo xigatay ayaa sheegay in awoodda sii kobcaysa ee dagaalyahanada al-shabaab ay kor u qaaday cabsida laga qabo inay fuliyaan howlgallo ay kula wareegaan magaalada caasimadda ee muqdisho sivila bam oo ah ku-xigeenka ergeyga midowda afrika ee soomaaliya ayaa shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka sheegay in xogaga al-shabaab ay guulo waaweyn ku tallaabsadeen islamarkaana isbedelkaasi uu halis ku yahay inuu wiiqo awoodda kooxda villa soomaaliya ay ku hayso caasimadda bam ayaa sidoo kale sheegay in jihaadiyiintu ay gacanta ku dhigeen hub fara badan oo ay ka mid yihiin madaafiicda kuwaasi oo loo adeegsaday weeraradii ugu dambeeyey ee lala beegsaday goobo caan ah oo ay ka mid yihiin madaxtooyada garoonka diyaaradaha iyo xarunta xalane oo ay ku sugan yihiin ciidamo shisheeye warbixintu waxay sheegtay in sarkaalkan ka tirsan midowda afrika uu walaac xoogan ka muujiyey caqabadaha dhaqaale iyo kuwa shaqo ee uu wajahayo howlgalka eyusom isagoo carabka ku adkeeyey in haddii aan fargelin deg deg ah la helin ay xaaladdu ka sii dari karto howlgalkuna uu halisgeli doono qodobkii lagu qoray webka islaamiga ee soomaali mimu haddii aynu halkaa ku dhaafno markana websayteka calamada maamulka axmed madoobey oo kooxda gurgurta uga digay doorashooyin ay ka qabato gado waa mid ka mid a canaawinta lagu qoray websayteka calamada mas-uulka maamulka shaardirarka ah ee jubbaland ugu magacaaban gobolka gedo murtadka lagu magacaabo maxamed xuseen qaadi ayaa guddi uu dhistay murtad gurgurta oo uu ugu talagalay doorashooyin gaaleedka uga digay in ay doorashooyin ka qabtaan deegaanada gobolka gedo wuxuu ku goodiyey inay la xisaabtami doonaan guddigan doorasho ee uu samaystay madaxa kooxda eridada soomaaliya waa haddii ay isku dayaan buu yidhi inay doorasho hal dhinacah ka qabtaan gobolkaasi guud ahaan gobolka gedo waxaa doorasho kusheeg ah kama dhacayso waxaana uga digayaa xubnaha guddiga doorashada haddii ay isku dayaanna tallaabadaasi inay cawaaqib xun ay la kulmi doonaan waxaa sidaas yiri murtad maxamed xuseen oo ah guddoomiyaha maamulka ridada jubbaland ugu magacaaban gobolka gedo waxay tani kusoo beegmaysaa xilli kooxda ridada ee uu fadhigeedu yahay magaalada caasimadda ee muqdisho gaar ahaan guddiga doorasho ee uu xasan murtad samaystay uu shaaciyey in meelaha uu doorashada ka qaban doono ay ka mid tahay deegaanada maamulka ridada axmed madoobe uu ka arrimiyo ee ku yaalla gobolka gedo taasoo si cad u diiday maamulkaasi qodobkii lagu qoray calamada ayaa intaa noogu eeg markana maraykanka oo ku dhowaad toban kalluumaysato ah ku dilay duqeyn uu ka geystay shabeellada hoose waa mid ka mid ah canaawinta lagu qoray redio alfurqaan diyaaradaha dagaalka dowladda maraykanka ayaa duqeyn wuxuushirmaha ka geystay qaybo ka mid ah gobolka shabeellada hoose halkaasoo ay ku beegsadeen dad shacab ah oo ahaa kalluumaysato ka jilaabta xeebaha soomaaliya duqeyntan ayaa ka dhacday xeebaha deegaanka bulaaley oo hoostaga maryan gubay oo u dhexaysa magaalooyinka baraawe iyo bulmareer ee gobolka shabeellada hoose waxaana diyaaradaha maraykanka ay beegsadeen doonyo ay saarnaayeen kalluumaysato soomaaliyeed inta la xaqiijiyey duqeymahan maraykanka fuliyey ayaa waxaa lagu dilay siddeed ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen labaiyo toban kale waxaana jira dad aan nolol iyo geeri midna aan lagu haynin kuwaas oo loo badinayo inay ku dhinteen gudaha badda ani axmed maxamed cali a la yidhaahdaa bulgaaliya joogaa waxay wax u dhexeen iyomasir oo burburaan hadduu ilaahay imaayo xilkaasna waa nolosheedaa rag ah waxa adiga waxa waxay nagu dhacay aqoon soo lasoo kaba kala sheegi kara maahniyo waxa dowlaa maamulka dagaal kuma jirno dood kuma jirno dhul kuma jirno saxarkaasaa ka qaraadanaa saxarka ka qaraadanaha aanu ku haystaa bis wax kaleeto aanu ku haysto ma jirto anigu wax aan hadduu ilaahay idmaayo oo dum yahay asalana ma jirtaaho marka kaa agtigaanu ku haysta anuga maya maya maya maya maya xeeraa joognaa wax al-shabaaba jooga ma jiraan xeertaasaa joognaa anuga meel oo maqsaa oo kalluumaysato ee joogto waaye wax lala joogana ma jirin waa warsaha waxkay nagu dhacaaleyna beero iska hugmaysaa maqalnay hugiga bakawa helnaba ninkaas asoo doonta nimankaas ay saaran yihiin jubla ugu siiyey waa dhimatay waa dhinteen sideed ufoogoo dhimisha ehele waa la keeni qaarna weli waa laleeyahay hay u gaareen waa si wax laga sheekay karaa maaha dadkii oo dhama wada gubtay intii kato oo caruurtoodii oo markii loo soo sheegay kala carabay oo burka wada gala al'aanka qaarkooda miyirda waqsan yihiin cadaab uu ilaahay samaystay qof biniaadami uu dadkan ku rid waa gartay hadda wax la sheegi karo wax laga sheekay karo male badii lama geli karo dadkaan awal darsigooda baday kala soo bixi jireen sabaqii ay falay dhigteen wax soo baaraya ma laha waa laga wada cabsanaa diyaaradda al'aanka weli waa wareegaysaa waa afara hawada ku jirtaa diyaaradaha maraykanka ayaa duqeymo cadowtooy oo ka fuliyaa gudaha soomaaliya iyagoo si ula kaca u beegsada dadka shacabka ah ee aan waxba galabsan ugu dambeyntii mareegta afafreebka waxay daabacday warbixino kala duwan waxaanse ka soo qaadanaynaa howlgallada mujaahidiinta ciidamada mujaahidiinta waxay madaafiic ku garaaceen xerada murtadiinta ee deegaanka arbacow ee duleedka magaalada muqdisho madaafiicda ayaa ku dhacday gudaha xerada dhaawacu waa shan askarioo murtadiin ah oo saddex ay garaaba tahay isla shabeellada hoose waxay mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen xeradaha kufaarta afrikaanta ee degmada qoryooley xubintii adalahaynta wararka iyo guud marka amrigaha islaamiga xilligan waa naga intaas bal markan aan idinku wareejiyo walaalka maahir maxmed iyo qaybaha ka haray barnaamijka faafareebka wararka aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuushayba شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markan iyo wilaayada gado kulan ay barbar socotay dowro sharci ah ayaa loo qabtay ducaadda degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee gado kaasi oo uu qabtay maktabka dhexe ee dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab dowladda iyo kulanka ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey degmada ceelcadde ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee gado waxaana ka soo qaybgalay xafladda gebagabada mas-uuliyiin ka socotay maktabka dhexe ee dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab mas-uuliyiinta wilaayada gado culimo ugaasyo abwaano ganacsato iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa goobta laga jeediyey warbixin ku saabsan kulanka iyo dowladda أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى أيام هذه السكالة noo suurtageliyey shirka wadatashiga heer xaraka iyo heer walaayaba inaan ka soo qayb qaadanno allah subxaanahu wa tacaala ayaan ugu mahad celinayaa uma bacda daalika makaanka aan taagannahay agaasinka qiimaha badan in badan ayaan dowro qaadanno cumriganaga allah subxaanahu wa tacaala soo gaarsiiyey habka walaayada islaamiga ee gobolka gada ay u agaasintay heer xarako ducaadda qaabka loo agaasimay sida loo ricayeynayey duruusta habka ay u socotay ayna allah subxaanahu wa tacaala yaan ugu miican uma bacda dalika jazaahum allahu khayran shirka wadatashiga ee dacwada xaqiiqadii markii aan imaanaynay qalbiganaga sibuu ahaa laakiin markii aan hadda soo gaarnay meeshaan annagoo leh maallawadu la faa'iidaystay wax qiimo badan ay ka soo baxeen ayaa allah subxaanahu wa tacaala na soo gaarsiiyey waxyaabaha shirka ka soo baxay ee la gidgidiyey la faa'iidaystay in badan juhdi lagu bixiyey waxaa ka mid ah fannul ilqaa habka dadka wax loo fahansiiyo ilaa dadka waxay yidhaahdaan soomaalida ah hadalka dheh ha lagaa maqle ku celi ha lagaa barte hab aan ku celin u baahnayn oo qofka degdeg uu wax ku fahmi kara ayaa mu'tamarkii looga tashanayay masiirka dacwada ayaa laga faa'iiday waxaa kaloo laga faa'iiday al asmaa waalaxkaam waa laba magac oo murakab ah qofka magaca uu qaadanayo iyo xukunka ka dhalanayo waa barnaamij aad muhim u ah in badanna ay hilmaansanaayeen islaamka xukmiga ah baa aad loo daraaseeyey faa'iido badanna waa laga gaaray waxyaabaha la daraaseeyey waxaa ka mid ahaa maharaatu tacliim barnaamijkaasi in badan baa la gidgidiyey waxaa dhici jiray in dugsi la qabto ama waxbarasho cunuga loo keeno qur-aanka markuu dhammey isagoo khalad akhrinaya meesha uu ka tago hal sana markuu gaar asagoon wax qoraynin la arko waxaa xaqiiqadii soo baxday inay wax khaldanaayeen waxaa ka soo baxay mu'tamarka isaga ah canuga min suurati alfaatixa ilaa suurat annaas hab uu ku akhrin kara lagu fahansiin kara muddada intay la eg tahay afar sana canug awalna wax baray oo khalad akhrinaa la arki jiray oo waxba qori karin shan bilood in wax lagu fahansiin kara ayadoosan khilaaf ka jirin ayaa dowladii ka soo baxday lagana faa'iiday waxyaabaha laga faa'iiday waxaa ka mid ahaa turuqu tadriis oo ayada farac ka noqonayo habka laftirkiisa haddii lasii gudba inuu cunuga wax akhriyo waxna qoro hab kale oo ilmaha lagu fahansiin kara waxna ay ku sii baran karaan oo ay ku tadawurayaan waxyaabaha ka soo baxay shirkaasi waxaa ka mid ah dacwada in tarkiiska la saaro dacwada fardiga ah in xoogga la saaro ayaa ka soo baxay waxaa kaloo ka soo baxay bacda jahdin in jamaacaadka munxarifada ah ee ka bayray waddada xaqa ah in la soo dabaalo waddada dariiqa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam lagu soo haga meel la saaro xaqa la fahansiiyo haddii ay fahmi waayaanna lala faltamo ifxaamka macnihiisa ninka shaacirkaah wuxuu yidhi wakallat cuquulu lkhalqi can fahmi sha'nihi wa afxama macnaa lafdihi kulla muddaci nimankaasi jamaacaadka munxarifada ah magac kasto oo ay leeyihiin meel kastoo ay joogaan in la soo dabaalo kii dabaalmi waayana waddadii kale ee ku aadan oo xaqa u leeyahay lala maro taasoo ah in waddada nebi moxamed sala allahu caleyh wasalam lala maro waxaa kale oo laga faa'iiday yaa ayuha aladiina aamanuu khuduu xidrakum amniga dacwada inta la wado waxaa ka dhalanayo caqabaad cadow badan ayay ducaadda yeelanayaan sidii looga badbaadi lahaa cadowgaasi asagana meel loo saari lahaa mu'tamarka waxyaabihii ka soo baxay ayaa ayaa ka mid ahaa waxyaabaha la daraaseeyey waxaa ka mid ahaa ninka naajixa ah oo hadafka xaqiijiyey naajixa ah shuruudda uu leeyahay iyo habka uu ku guulaysan lahayna waa la daraaseeyey waana la faa'iidaystay waxyaabaha la faa'iiday waxaa ka mid ahaa sabarka iyo musaabarada midhaha ay leeyihiin labadaba iyo waxa ka dhalan karo oo taasi ay tahay in cirib dambeedkeeda sabarka iyo musaabaradaba laga guranayo fi dunya walaakhira janno inay tahay waxaa la daraaseeyey oo in badan la gidgidinayey ana ay ku hormari karaan inay tahay tasfiyat alquluub alwuxda tarku lkhilaaf waxyaabaha ay keeni karaanna inay tahay awoodda islaamka midda kor u qaadi karto dacwadana dhidabada u aasi karto in badan markii la fiiriyey dacwada habka ay ku hormarayso lana rogrogayey akhiiran markii u dambaysay walaalaha waxay soo jeediyeen ducaadda ah walaayada islaamiga ee gobolka gado in maadaama oo ay ka bedelneed mushaawaradan kuwii horo kana miro badanta sida la dhihi karo in la soo celceliyo middan iyo mid u dhikanta ama kasii fiican aquulu maa tasmacuun وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa goobtaa sidoo kale ka hadlay nabadoon maxamed nuur xirsi oo ah nabadoonka beesha ree uga sharmaake awalan allah baan u mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala na siiyey nican badan oo aan la soo koobi karin oo ay ugu weyn tahay ama ay ugu qiimo badan tahay nicmatlislaam nicmatliimaan nicmatusixa nicmatlamni nicmatuljihaad iyo nimcooyin badan oo aan la soo koobi karan oo meesha aan lagu sheegi karin allihiina siiyey ayaan u mahad celinaynaa waxaan leenaha alxamdu lilaah uma alxamdu lilah bacda xamdu lilaahi waxaan u mahad celinaynaa alxarakatu shabaabulmujaahidiin baan u mahad celinaynaa iyo qiyaadadeeda ugu horeeyo abuu cubayda waxaan leenahay ilaahay ha idin xifdiyo ama ha idin dhowro waxaan kaloo u mahad celinaynaa xafladan qiimaha iyo qaayaha badan leh oo ay ka soo qaybgaleen ragga kala duwan oo ducaadda heer xarako heer gobol heer degmo waasiyada martishaafka kale oo ama ganacsatayaalka ah ama deegaanka ah ayagana waxaan leenahay jasaakumullahu khayr wa khayr aljazaa waxaan soo dhawaynaynaa oo aan ku faraxsan haddaan nahay nuqubadii gobolka bariga afrika khaas ahaan walaayada tuugado annagoo ku hadlayna codkoodii ama afkoodii waxaan soo dhawaynaynaa oo aan ku faraxsannahay oo aan ayidnay dacwada dowladdan soo socotay muddada maantana ikhtitaamkeedii iyo gabagabadeedii aan u joogno lana rabo in lagu horumariyo guud ahaan dacwada muslimka ama gobolka aan joogno in lagu horumariyo la rabo waan soo dhawaynaynaa waan ayidnay waxaan idinku garab taagannahay oo aan idinku garab taagannahay oo hiil iyo hoob aan idinkugu garab taagannahay inaad dadka gaarsiisaan dacwada annaga ka odayaal ahaanna waa idinku garab taagannahay waan idinkaga mahad celinayna waan idinku faraxsannahay anoo ka faa'iidaysanaya fursaddan qaaliga ah oo naadirka ah waxaan ama bogaadinayaa ama u ducaynayaa ragga jabaahaadka ah oo ciidanka ah oo geesiyada tawxiidka ah oo furmaha ku jilib xiran oo gaalada la samirtabayo oo dhiiggoodii dhacaankooda aan ku badqabnoon meeshaaan ku joogno waxaan leenahay jasaakumullahu khayr ilaahay ha idin barakeeyo ilaahay ha idin sugo waddada aad haysaan baan annagana idinla haynaayon idinku garab taagannahay naf iyo maalbo waxaan idin leenahay gaalo way jabtay way halaagsantay waxay maraysaa laxdadii u dambaysay ku adkeeya way tageen ayagana intaasaan leenahay waxaan u baaqayaa oo aan baaq u dirayaa dadka ee, sidii baalalaydi dabka lagu gurayo xasan gol guurta iyo dadka la socda oo dabka ku gurayo ama ku ridayana waa u baaqayaa waxaan leeyahay nimanka idinla diriraya waa dowlad waa dowlad manhajkeeda uu yahay kitaabka ilaahay iyo sunnadii rasuulka waa dowlad aan ku shaqaynin qabiil waa dowlad aan ku shaqaynin laaluush waa dowlad qaramada midoobey iyo midowga afrika iyo yurub aan u gacan hoorsan waa dowlad diiday ilaahay wuxuu diiday lama diriri kartaan dowladda noocaasa adinka oo kii madaxda idiin ahaa uu qabuuraha faqarayo dadka masaakiinta ah guryahooda cagafta marinayo dhulkii danta guud ahaa ee mushtarig ahaa ee soomaali lahayd uu gadanayo gaalo u gacan hoorsanayo adinkaoo ninkaas madaxweyne ka dhiganaya ragga aan horay u sheegay lama diriri kartaan waxaa idiin furan inaad toobad keentaan naftiinna aad badbaadisaan aakhiradiinna aad badbaadisaan adduunkiinna aad badbaadisaan aad ka soo carartaan wixiina haray oo dabateelada aad soo noqotaan aad u soo noqotaan kitaabka ilaahay xarakaduna waxay idiin ballaqaaday inay idin badbaadinayso inay idin diin idin barayso in kitaabka ilaahay ay idin siinaysa ay idiin ballanqaaday ayagana intaasaan leeyahay wixii aan haleeyey naftaydii shaydaan bay ka ahaadeen wixii aan suubiyeyna fa min allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaa sidoo kale markan mikrofoonka la siiyey mid ka mid ah marti sharafta ka soo qayb galay xafladda gebagabada waa mahadsantihiin waan soo dhoweynayaa aad baan u soo dhoweynayaa aniga oo ka mida kuna hadlaayo afka ganacsatada degmada ceelcaddi waan soo dhoweynaynaa walaayada qaybaheeda kala duwan iyo dacwada inta ay ka kooban tahay waxaan ku dardaarmi lahaa ha la sii wado ha la sii dadaalo qaybta waxbarashada waxaa weeye waa aragnay miradhalkeedii muxaadarooyinkaan ku aragnay masaajidaan ku aragnay dacwooyinkaan ku aragnay dawacashaaracan ku aragnay sidaa darteed waan soo dhoweynaynaa gacmo furan baana ku soo dhoweynaynaa ha la sii dadaalana waa leenahay intaas ayaan hadalkayga ku soo koobahayaa waana mahadsantihiin waxaa sidoo kale goobta ka hadlay mid ka mid ah abwaanada oo halkaasi gabaygan ka jeediyey waxaan anugu ka hadli doonaa insha allahu tacaala in yaroo tala ah taladaas oo insha allahu tacaala aan bilaabahayo kolkay gaala soo duusheeyo naga dulgooxaysa kolkay gaala soo duusheeyo dhaarihii dumis kolkay gaala soo duusheeyo darciyadii lays annagoo dabaabaadsanniyo huban ku soo duulno oo madaxna baadihiisa iyo dowladnimo hayno oo calankaa diinta lagu qoray ilaah darajo noo siiyey war maxaa damiirkeenna holodaxashu noo fuush war maxaa dadkeenna ku dhacay dowlad baa nahay malaa'iga dabaabaad wataa eebba soo diri war dagaalamooy maanta waa kama dambaystii war dagaalamooy maanta waa kama dambaystii leelka gabay haddaan deexdo oo dan uga sheekeeyo anigoon dambow iyo ku darin dalab inuu yeesho soomaali waa dowlad iyo duul in kala maarmi waa duul walaala atan iyo duudkii nebi aadan waa dihashadii xaawo iyo ulaya diirkeeda maanta dunidu waa yaabantaasaan u doqomoobi hadalkaa raggii doonayow idin dareensiiye hadalkaa ninkii diidayow daniya yeelkaaga inna daacad bay iga tiiyo diinta eebahay soomaaliyay daawo iyo dibhoshiin yeelo danahaaga garayaan ibliisdeerad kugu qaban haddii kale dunkii hoose iyo daakhalkaa tegiya dabadhilif u noqon gaaladaa kugu duqaynaysa dowladnimada soomaaliyeed daaqad laga tuuriyo lucufyaa dalkeenna iga tiiyo darajadeenniiy dugaag baana weerarahayo cunay dadkeenniiy kulligiin digtoonaada oo wada dareen qaada daribdoori ugu xidha qolyaha deegta wada saaray dugaagana yuhdhaha waa isagaa deyrka soo galay maxaa etoobiya kuu keenay dugaagana yuhdhaha waa isagaas deyrka soo galay war hoybaa halka soomaali dilay dacaran loo qoosho dam ah looga dhiga maanta waa dabargo-ooyi haddii uu dugaag reerka gala waa dareen culus dunyadu markay fooftay yuu duurka kuu geli awkii biyaha doonayuu dama ka sii yahay doobiga hashii loo culu duurka tuuraay haddii aan dalaalimada iyo deyrka la adkaynin haddaan dababka loo shidan dayda loo badinin aminkaas halkuu doonaya digasho weeyaan duuqa laaciyayaa iyo islaan dadab u qaadiyaaba aminkuu dandaansada halkuu doonayuu dhigan ilka dooruhuu leeyihiy danan xoog badan dalabyaha markuu kula helaa dibusha laydhahay markuu dhiigga kaa daadsadaa duulayay odhan hadalkaa raggii doonayow idin dareensiiye hadalkaa ninkii diidayuu daniya yeelkaaga inna daacad bay iga tiiya diinta ay bahay soomaaliyay daawo iyo dibhoshiin yeelo danahaaga garo in iblisterad kuu qaban haddii kale dunkii hoose iyo daaqilkaa tegaya dabadhilif u noqon gaaladaas kugu duqaynaysa dowladeenna duulkii dushoo dahabka aasaayey dunideenna nimankii gatoo magacaa duugaayey diintii ilaahay iyo kuwii daacadda iloobay daldalaad haddii laga dhigoon abad la sii daynin haddii gowrac doobada koriyo dalabka loo saaro dowladoo dhisnaadiya walle danaha waa gaar dalka aabigii loola yimid eeday laga qaadi niman bay isu warwa qabteen aqalladoodii su-aaladoodii rag kale aayar kama jiidan soo hadda kama haysana aalad war su-aaladoodii rag kale aayar kama jiidan arrintii ay goosteen wasow uma ahaan waayin wasow gaala amar baana helay kuma akhbaar keenin ummaddii rasuulkana qalbiga kama arwaaxayso islaamka uu koree gaaladay eber lagaa siiyey islaamka uu koree gaaladay eber lagaa siiyey allow iga ajiib maanta waa akhri dararteed gaaladii dareen baa ku dhaco kala did weeyaani daredoorigii lugubtay duurka gelayaani muslimkuna dantiisu heliya deeqda eebahay ciidamada ilaah doortay baa loo dabaaldegi malaa'iga ilaah soo diraa ina dul taagnaay nin walba wuxuu doonayay qalinka duugeen dulmi kama shaqaynaya waxaan eebba noo dirin diintii rasuulkii kuwii daa'imaan nahay dib yaan looga laabana jannada ina durduursiiya war dib yaan looga laabana jannada ina durduursiiya oo bahalka soomaali dilid cara loo qoosho dam ha looga dhiga maanta waa dabargo-ooday anoo haddana u leexanahaya in yar dagaalka hadda socda horyaan halaag baa ku dhacay waana la hubaay handad iyo waxay u raqameen waa halaan jirin imbiriirsi iyo oohin bay wada hagoogteen hoog baa ku dhacay waayadii haadda loo waray waraabuhu hamuungooyo hilib ka noolaay handaq bay ka daateen raggii hoorifta lahaay hareeraha markii laga maro la isku heedaamay waatay hubsheeyeen sidii haadda oo kale waatay hubsheeyeen sidii haadda oo kale waatii hubkii laga dhigo heerka laga daaji nimankii haddiiyo mowdku wada hawsar lagu laayay laga harin mahayo haddaa heegan loo yahay hiba waxaan u leenahay inaan diintaahana nahay hiba waxaan u leenahay inaan diintaahana nahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa dowladda iyo kulanka soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee gado sheekh luqmaan abu anas oo goobta kelimadan ka jeediyey الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ugu horeyn waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanah wa tacaala oo na siiyey nimcooyin haddaanu tirinna aanu tiri karin allah subxaanah wa tacaalana ugu mahadcelinaa jala jalaalahu waxaan mahadcelinaynaa mar labaad muslimiinta ee halkan isugu yimid wax la isugu yimaadana wixii ugu khayr badnaa isugu yimid ee ah alla subxaanah wa tacaala kitaabkiisa in la daraaseeyo wixii meesha ayada lagu qaatay waxaanu leenahay jasaakum allahu khayran dadka iyaga ah ee kala duwan ee culummadii duruus la siinayey ducaadii la diyaariyey ee daruusta meesha ku baxday waxay ahayd daruus tadriibi ah mahaaraadka ama shaqada ayaga gacanta ku hayaan in loo soofeeyo waxaad ogtihiin mididu manafacaad bay leedahay wax badan ay qabataa maca daalika dabaa la geliyaa markaad kadibaa waxaa lagu sameeyaa awood ayada awooddeeda ka badan midna kor laga mariya midna hoos laga mariya saa lagu garaacaa akhiiranna waa la soofeeyaa shaqadii ayadee maharaadkii ayaga ahay waxaa weye lasu tababaraayey shaqadaas waxaa layska rabaa marka in laga dareemo saaxado goobaha loo socdo lagana yimid ayaa waxaa laga rabaa isbeddelkaas in laga dareemo ragga halkan laysugu keenay ee ducaadda ah ninna wuu dheerayn doonaa ninna wuu gaabi doonaa laakiin waxaan leenahay dhammaan dheereeyo saaxadana ha laga dareemo juhdiga meeshaan ku baxay nabarka labaad wuxuu ahaa ee culammada ay bixiyeen afsaday afkaaro iyo khabiirnimo waa inaad marka adiga wax ka heshaa ama aad wax ka faa'iidaa qodobka saddexaad waxaa weeyaan taqdiim taqaariir dacwiya dacwigan islaamiga ah ee maanta saaxada ka holcaayo wax badanaa lid ku ah waxaa lid ku ah tastaadiir dimuqraadiyad caalami ah oo diinta ilaahi subxaana wa tacaala lagu duminayo waxaa lid ku ah oo kale oo munaxarifiina oo aanu diin aqoonin oo juhala'a oo haddana ummadda baadiyeynayo cidda laga rabo inay dariiqa xaqa ku soo toosiso tilmaantana waa adiga taana waxaan dhihi lahayn waxay u baahan tahay baraarug gaaray u baahan tahay ikhwaanay waxaanu dhihi lahaa ufaqeena kor aan u qaadno dadaalkii waxaa weeyaan hore aan dadaalayna ka badan aan dadaalno waxaan dhihi lahaa marka insha allahu tacaala mas-uuliyaddaas maanta ummadda aad ka qaadeen aad la hor fadhisaan aad guryaha kula laabanaysaan aad degmooyinku kula laaba doontaan saaxada jihaadka in waxaa weeyaan laga dareemo waanu rajaynaynaa hadduu ilahi raalli ka noo subxaana wa tacaala inaad u qumtaan wax badanna waxaa iyaga wax laga bedelay insha allahu tacaala waan dhihi lahaa odayaasha dhaqanka halkan fadhiyo iyo culummada dhammaan waxaanu leeyahay nimayow meel lagu kala hara ma jirto waxaa loo baahanya marka culummadu inay guntiga dhiisha isaga dhigaan odayaasha dhaqanka sidaasoo kale nin weliba hadduu u istaago maanta dacwadan inay hergasho oo nin weliba gurigiisa uu ku tadbiiqiyo way hergelaysaa insha allahu tacaala waxaanu dhihi lahaa marka tadbiiq hanala ka helo waxaanu leenahay odayaalka dhaqankow waxaan leeyahay culamoy waxaan leeyahay waxgaradow waxaan leeyahay abwaanow qadiyadda ayada nin weliba gurigaaga shaqada laga bilaabo ehelkeenna marka inaan badbaadinno waa waajibaadna saaran jasaakum allahu khayran akhyaaray marka waxaan dhihi lahaa dacwada raggaas ayada ee odayaal ha noqdeen ama waxaa weeye waxgarad hadana dhammaan insha allahu tacaala inaan u istaagno waan dhihi lahaa gaar ahaan dacwada waxaan dhihi lahaa raggaas u qumay ee ducaadda ah qodobka koowaad waxaan idin dhihi lahaa wixii aad qabanayseen oo ilaahay dartii aad u qabanayseen oo acmaal ahaa nin weliba intuu qabanaayo inuu itqaaniyo waxaanu yidhi dab la shiday degbaalaha lesdabay gaasna lagu daaray jahli waa ka darayah haddaad ila dareenteene dardaarankayga dhegaysto waa dardaarinna weyn ninka diiday warkaygana ku dabaalo xumaan kaama doondiri gorbo waxaan ula dan leeyahay haddaan idin dareensiiyo jahligan la soo daabguro dunida lagu daashay ducaadaa laga sugaa inay daadka maryaane nin walbow dadaal aakharaa loo dambeeyaa haadaa wabilaahi towfiiq waakhiru dacwaana an alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa intaaynu barnaamij ka la mid ah ku kulmi doonno waxaynu idinku dhaafeynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu